gudoomiyaha degmada kaaraan faarax cadaani maxamed ayaa xarigga ka jaray waddo interloog ah oo laga hirgeliyey waaxda wajeer ee degmadaasi munaasabadda xarigjarka waddadan ayaa waxaa goobjoog ahaa ururada bulshada rayidka ah odayaal ganacsato iyo boqolaal shacab reer kaaraan ah gudoomiyaha degmada kaaraan faarax cadaani maxamed oo xarigga ka jaray waddadan ayaa ka warramaya heerarka ay soo martay
salaan kadib waddo kasta oo degmada kaaraan ku taal waan ognaa inay dhibaato badan ka jirto insha allah maalin maalmaha ka midana ayaa laga bixi doonaa waddo kasta oo caqabad ka taagan waddadan maalintan bilaaweynay culeysyo badan ayaa ka jiray baawurtana ma mari karin dadka dhib ayuu ku qabi maantana waddo qurux badanoo dhowr baawur isreedmarayso waddo kasta oo degmada kaaraan ku taal lixda waaxoodna waa ka shaqaynaynaa insha allah hal maalin iyo laba maalinna wax qabama karno laakiin waanu dadaalaynaa waxaan hore aan u ballan qaadnay bil kasta inaan ugu yaraan afar wadda iyo shan wadda aan ka shaqaynayno maalin kasta iyo habeen kastan waxaan u taaganaha sida kaaraan ku horumari lahayd shacabka degmada kaaraan waxaa u dhiman inay doorasho qof iyo coda sameeyaan maamul suldaan iyo cabdullaahi dheera sheegay in qof kast qof kale lasoo magacaabi doonin magacaabis way dhammaatay guddoomiyaha degmada kaaraan hal intaanuu ku jiryaa intaanuu ka mid yahay kali maahan inaa aniga loo doorto qof kasta oo mudan kaaraan ayaa la dooranaa codkeeday ku ciilbaxaysaa waxaa laga yaabaa dadka fariin aynan garanaynin aan rabaa inaan u sheego waddadan waxaa ku jiri karta laba laba qoos ama saddex qoos oo oo oo aan dabka shido karno ertabareede waddadana loo baaji karin lacagna haysan dadkaas qorshe waxaan u sameynay inaa si firiya loogu shaqeeyo lacagtaas lacagtaas lacagtaas waxaa bixinaayo lacagtaas waxaa bixinaayo maamulka degmada shirkadda shaqada halka ka wado iyo dadka xoolaha ilaahi siiyo diriska le dadkaas qaar ka mid a xubnaha ka qaybgala xarigjarka waddadan ayaa bogaadiyey faarax waa kugu faraxnay faarax waa kugu faraxnay soo dhawaaw kaaraan mugdigi waa ka bixisay busti waa ka bixisay waxa waaye gurigaaga waxaa tegaysaa adoo bus lahayd oo luujitaan rabna caseeradu waxa waaye guddoomiyaha gobolka ha ogaado degmadii koowaad doorasho qoficooda laga hirgelihayay waa tanaa dadkeeda waxay diyaar u yihiin dadkeeda waxay diyaar u yihiin qof iyo cod inaysan inay ku cibaadaystaan kaaraan iska fiiri waaye iska fiiriya joogtaa iska fiiriya joogtaa yaa kaaraan interloogyada iska fiiri nalka iska fiiri waxaan ku leehay laamiga iska fiiri nadaafadda iska fiiri xarakada iska fiiri wax kastaba iska fiiri waaye koobkii isboortiga waa qaadne kii nadaafaddana aan qaadno kii kii interloogana aan qaadno waaba wadnaaye maxaa dhacayde kulli kaaraan oo dhan interloogaa ku yaal waxaa waaye nin waxaan ku leehay isceejiyay joogtaa maanta isceeji kaaraan kaaraan codsigu waa batay meeqa guryaa noo bannaan guryihii waa laysku dirirowhaya kaaraan waase interlooga
bilihii lasoo dhaafay degmada kaaraan ee gobolka banaadir ayaa ku tallaabsatay horumar dhinac kasta ah